dhibaatooyin fara badan oo maaragtay lagu qabo isbaarooyin lasoo dhigtay amba ciidan ka tirsan kuwa dareyska dowladana ku libisiin qaar qaarna ciidanka dowladaba ka tirsan yihiin oo isbahaysanaya ay soo dhigteen wadada udhexeysa afgoye iyo walaweyn run ahaantii maaragtay ku dhawaad ilaa iyo saddex boqol oo baawur ku dhawaadkeeda oo baawurta ganacsiga ah ayaa deegaankaasi ku xaniban qaar xamuul waaye qaar dad shacabay wadeen deegaankaasi kuwada xaniban yihiin kasoo bilaabato buulalow tuulada la yihahdo buulalow oo maaragtay tuula xaanaho laga yaqaano wadadaasi ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa inta maaragtay laga gaaro afgooye ilaa iyo boodboodka afgooye oo maaragtay carbiska loo yaqaano intaasi gaadiidka ku wada xaniban yihiin dhibaatadaas ayaa ka jirta wadadaasi saraakiisha xooga dalka soomaaliyeed marka xiriir la sameynana waxay noo sheegeen in arrintaasi arrin ay ka wen tahay ciidamadana ka cabanayaan xoogaa dhanka mushaaraadka wax noocaasay noo sheegeen weliba ciidanka qaarkood a xiriir la sameynay waxay ka cabanayaan maaragtay mushaaraadkay ka cabanayaan sida ay u leeyihiin inkastoo waayihii dambe mushaaraadkooda uu maaragtay si toos u baxay inta anaga ka warhaynay